إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu maanta oo isniin ah oo ay ramadaan lix tahay sanata alfin wa arbacmiya waaxid wa halaasiin kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddon hijiriyada aynu gudagelaynaa darsigii labaad ee kitaabkii aynu shalay bilownay ka tirsan wasiyadii abilbaaji uu dardaarmayay labadiisa carura waxaa noogu dambeeyey hadalku sheekhu yihi ama mualifku yihi raximah اllah وأول mا أوصيكma bه mا أوصى bه إbrahيم بنيه ويعقوب waxau yihi waxaa ugu horeeya aan idin dardaarmaya waa maa أwصىa bihi wixii u dardaarmay ibraahimu nebi ibrahim benihi caruurtiisii ismaaعiil iyo isxaaq iyo madyan iyo mada madayin afartaa caruur ee u dhalay u wixii uu dardaarmay wa yacquub nebi yacquubna uu dardaarmay ilaahay jala wacalaa qur-aanka waxa uu ku yidhi waman yargab can milati ibraahima ila man safiha nafsah walaqad istafaynahu fi اdunya wa inahu fi اlaakhirati lamin aلصaalixiin id qalu rabu aslim qaala aslamtu lirabi اlcaalamiin ilahay wuxuu uhi wwaصى bha ibraahimu banihi وyacquub ya baniya in اllaha اصطafى lakm الdiina falaa tamuutuna ila waantum muslimuun ilahay waxa uu qur-aanku uhi cidda nacda nabiy llaahi ibraahim miladiisii iyo diintiisii iyo dhaqankiisii iyo shareecadii uu haystay tawxiidkii uu ku sugnaa wman yargab can milati ibraahima ila man safiha nafsahu yaa nacaaya diintii nabiy llahi ibraahim iyo miladiisii ilaa mid naftiisa yani caqli daro iyo safaaho iyo liidasho ku xukumay mooyaane walaqad istafaynahu fi dunya bu ilahi hi waa dooranay adduunyada ayaanu ku dooranay wa inahu fi laakhirati la min aلصaalixiin aakhirana dadka wanaagsan ayuu ku jiraa saalixiinta ah ilahi wuxuu uhi id qaala lahu rabuhu aslim wadkur xus id qaala lahu waktiguu ku yihi rabuhu rabbigii aslim hoggaansan qaala aslamtu lirabbi اlcaalamiin ilaahay baan u hoggaansamay bu uhi aan addoon ahayo tawxiidkaa iyo sunnadaa iyo waxa weeyaan xaqaa uu igu soo dejiyey aanu hoggaansamaya ilaahay wuxuu yihi xaqii iyo diintii iyo miladii uu nabiy llaahi ibraahim ku sugnaa iyo tawxiidkii waxa uu u dardaarmay caruurtiisii ya ilah wuxu uhi wawasaa waa u dardaarmay ama wuu faray ama wuu kula ballamay bihaa kelimadda kelimatu tawxiidka ay alislaam alistislaamu lilah bitawxiid walinqiyaadu lahu biaaca ibraahimu ibraahim benihi caruurtiisii wa yacquubu nebi yacquub baa isaguna sidaa kula dardaarmay labaduba waxay yidhaaheen yaa baniya caruurtayadiyow ina allaha ilaahay istafaa lakum diina ilaahay wuxuu idin doortay diintaas oo uu idinku fadilo ehelkeedii idinka dhigay ee falaa tamuutuna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo xaalad aad islaam ku sugan tihiin oo muslimiin tihiin oo ilaahay u hoggaansan tihiin mooyaane si kale ha u dhimanina waxaa isweydiin lahay culimadu tilmaamaan qofku dee waktiga uu dhama dhimanayo khiyaar iyo dooransho iyo doorsiin kuma laha waxbana lagama weydiiyo sidee buu iyagoo aan taa iyagu awoodi karin u leeyahay muslimiina idinka ah mooyaane ha dhimanina macnuhu ma aha macnuhu waxa weeyaan ba la yidhi islaamnimada daa'ima oo ku sugnaada oo yaanay mawdka iyo geeridu idiin imanin xaalad axwaasha ka mida ilaa idinka muslimiina mooyaane ilaahay wuxuu yihi nimankii yahuudda odhan jiraa waxay yidhaahdeen waxay sheegteen dacwo ah inay waxa weeyaan nabiyullaahi yacquub markii uu dardaarmaayey inay dardaarankiisa joogeen oo ogaayeen markaasaa ilahay wuxu uhi am kuntum shuhadaaa am kuntum ma waxaa ahaydeen shuhadaaa miyaa ahaydeen istifaamtu waa inkaariye markhaatiyaal iyo goob joogayaal miyaa ahaydeen maydun ahayne id xadara yacquub almowtu markii nebi yacquub geeridii isugu timi iyo asbaabtii geeridu u timi id qaala id wakti qaala uu ku uri libanihi caruurtiisii maa tacbuduuna min bacdi dawaday maxaa caabudeysaan bal hadda u fiirsoo nebigaas geeri baa isugu timi markuu arkay inay asbaabtii geeridu kusoo xaadirtay ayuu caruurtiisii intuu isugu yeedhay su-aasha uu weydiinayo bal u fiirso muu ka odhan xoola waxaan idinka dhintay saa u qaybsan doonta kumuu odhanin yani maamulkiina iyo waxa weeyaan wixii aynu haynay yaa qaban doona ee waxa uu weydiiyey su-aal masiirkooda aakhira ku xidhan yahay meesha waxa weeyaan laf dhabarta ana u ah noloshooda wuxuu ku hi horto dabaday maxaa caabudeysaan diinta haysan doontaan dabaday maxay tahay waa wakti yani nascigii buu ku jiraa oo sakaraadkii buu ku jiraa maa tacbuduuna min bacdi gadaashay maxaa caabudeysaan buu ku yihi dee ilmo lagu tarbiyeeyey xaqa iyo sunada iyo waxa weeyaan ayay ahaayeen iyo wanaagga iyo tawxiidka in ilaahay xaqa loo cibaadada loo baraxto waxay idhaheen qaaluu nacbudu ilaahaka ilaahaagii baanu caabudeynaa ad adigu caabudeysay wa ilaaha aaba'ika aabbayaashaa ilaahay caabudayeen baanu caabudeynaa aabbayaashaadi ibraahiima wa isxaaqa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq ilaahay ay caabudayeen aadna caabudaysa baanu caabudayna waxaa laga yaabaa inuu qof is yidhaahdo oo kolow dadkaa yani ambiyadaa la sheegay ibraahim iyo isxaaq iyo iyo ismaaciil ma ilaah keliya wada caabudayeen talow mise ilahay kala duduwan asalku waxa weeye inay ilah keliya wada caabudayeen waana sidaas si ishkaalkaasi meesha uga baxo su-aashaasi bay waxay dhaheen ilaahan waaxidan xaalow ilaahaasi alla qura yahay wa naxnu lahu muslimuuna anaguna isagaan u hogaansamayna marka walaalayaal waxay ku tusinaysaa ihtimaamka ay ambiyadaasi awlaaddooda siiyeen iyo waxa ay kula dardaarmeen iyo qiimaha wixii ay kula dardaarmeen awlaaddoodis awlaaddoodasi u lahaa marka waxa uu leeyahay abulwaliid albaji raximah اllah ambiyadaasi waxay caruurtoodii u dardaarmeen ee tawxiid iyo xaqa oo lagu sugnaadaa ayaan aniguna idinka idin dardaarmaya ya bani in allaha اstafa lakum اdiina falaa tamuutuna ila antum muslimuun waanhaakuma waxaan idin diidayaa cama naha canhu wixii uu u diiday luqmaanu luqmaan ibnahu ilmihiisi uu diiday waxaaluwa isaguna yaciduhu u waaninayo taana waan idin diidaya oo wuxuu u diiday talo muxuu ahaa luqmaan wuxuu ilmihiisi ku yidhi yaa baniya ilmahaygiiow laa tushrik billaahi ilaahay waxba ha la wadaajini ina shirka in ilaahay wax lala wadaajiyo cid lala caabuda la dulmun cadiimun dulmi weyn weeyaan dulmi weyn weeyaan ya bunaya laa tushrik biاllahi ilmahayga ilaahay cid hala caabudin ina shirka la dulm cadiim shirkigana waa dembi ilaahay lagu caasiyo dembiga ugu weyn waa dembi qofka ku dhinta aanu ilaahay u dembi dhaafin ee u naarta ku waaro hadduu qofku isagoon toobadkenin ku dhinto culimaduna waxay dhahan shirki waxaa la dhahaa taswiyat taswiyat taswiyat اlmakhluuqi biاllahi fima huwa min khasaa'is illahi in aad khaaliqa ilaahay caza wajala aada makhluuqiisa la sinto ood la masayso kulana masayso wax ilaahay khaas uu u leeyahay wuxuu ilaahay khaas u leeyahay ilahay wuxuu khaas u leeyahay xaq maxad isagoo ah cibaadada baryadaa kamida salaadaa kamida zakadaa kamida xa- soonka iyo xajkaa kamida jihaadkaa kamida yani waxa weeyaan maxabada iyo kalgacaylkaa kamida tawakulkaa kamida dabxiga iyo gawracaa kamida in cibaadaadkaa ilaahay u khaaska ah ee xaqiisiyo maxdiya ah ilahay cid aan ahayn aad siiso ayaa waxaa leeyahay shirki raxmak allah waa kuwa culimada qaarkood yidhi sida ibnu qayim oo kale waa atashabuhu bilkhaaliq waa inuu qofka makhluuqa ay khaaliqayso o ekaysiiyo oo ilaahay wuxuu xaqu lahaa isagu sheegto aw tashbiihu lmakhluuqi bihi ama ilahay inaad khaaliqa ku shabahdo shirkiguna laba qaybood ba u qaybsamaayo wuxuu u qaybsamaa shirki akbar oo islaamnimada lagaga baxo oo waxa weeyaan in ilahay cibaadadiisa cidaan isaga ahayn la siiyo inay gaalnimo tahayna culamada islamku way isku waafaqsan yihiin nusuustuna waa ku soo aroortay ilahi wuxuu yihi waman yushrik biاllahi fakaanama khara min الsamaءi fataktafuhu الطayru aw tahwi bihi الriixu fi makani saxiix ilahi jala wacala wuxu yhi inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljana qofka ilahay cid la caabuda ee cidda ilahay uu la caabuday isagoo ilahay cid la caabudayo ciddaasi cidday doonta haato malaa'ig ha noqoto ambiye ha noqoto awliye ha noqoto keyrkood ha noqoto ilah wuxuu yihi ee sidaa ku dhintay isagoon toobad keenin faqad xarama allahu calayhi اljana jannada ilahay waa ka xarima wa ma'waahu naaru meeshuu gelayaana naar weeye wa bi'sa almasiir ilah wuxu uhi in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa cid kasta qofka qof kasta oo dembi ku dhinta ilaahay macsiyo uu yani sameeyo inuu ka toobad keenin ilaahay inuu dhaafaa la arkaa waxaan ka ahayn qof shirkiiyo gaalnimo ku dhintay marka masalada noocaas qofka muslimka in iska jira waana acdamu dunuub dunuubta kuwa ugu weyn weeyaan shirkiga asqaraa jira oo shirkiga asqarkaa culimadu waxay idhaaheen waa wax kastoo nusuusta uu ku soo arooray inuu shirki yahay oo nusuustu shirki ku magacowday walam yabluq xadd alkufri gaalnimo xadkeedna aan gaadhin ma sha allah washita waa kamid a alxalfu bigayr اllahi ilahay cid aan ahayn lagu dhaartaa kamid a yani waxa weeyaan min min xayثu اlasl waay marka taana waan idin diidaya buri waayo wuxuu og yahay hadday shirkigaa sameeyaan inaan ilahay waxba ka aqbalaynin taasuu og yahay wauakidu عalaykuma waan idinku adkaynayaa idinka fi dalika arinta wasiyati dardaarankayga waxaan idinku adkaynaya qadiyadda inaad shirki iyo gaalnimo ka dheeraataan gaalnimada shirkiga waxaa ka mid a dadka yani waxa weeyaan saalixiinta ee dhintay ama ambiye ha noqdaan ama malaa'ig ha yani ama ambiye ha noqdaan ama awliye ha noqdaan dadka saalixiinta dhintay in la baryo oo wax la weydiista iyaga shirkiga iyo gaalnimaday ka mid tahy waxaa ka mid ah in iyaga la loo maleeyo ama la ictiqaado inay waxna anfici karaan waxna dhibi karaan oo lagaba baqo waxaa ka mid a makhluuq in la weydiisto ama ha noolaado ama ha dhinte e wax aan ilaahay mooye cid kale awoodi karin sheekh fulanow awlaadisii sheekh fulanow i dembi dhaaf sheekh fulanow jannaday geli dee wuxuu gacanta ku haysamaya horta ha kuu sameeye markaas maadaamay sidaa tahay ayuu uga digayaa shirkiga waxaa ka mid ah in markay dhibaata kugu habsato cidda dhibka keenta dulqaadaana waa ilahay aada ilahay cidaan ahayn u qeshato xaggooda u cararto waukarriruhaa waan soo celcelinaya xirsan calaa tacaluqikuma yani arrintaa waan idinku celcelinaya inaad shirkigana iska ilaalisaan tawxiidkana goys dambeedka ku qaniintaan oo ku dadaashaan xirsan dadaal aan ku dadaalaya ogeed calaa tacaluqikuma inaad qadiyadda ku dhegtaan wa tamasukikuma iyo inaad qabsataan bihada diini diintan alladii diintaasoo tafadala allahu alayna tafadala allahu ilaahay uu nagu manaystay calaynaa isa annaga bihi falaa yastadilakumaa yaanu idinka leexinin canhu diinta shayun min umuuri dunya waar adduunya intay idinka haysato yaanu idinka leexinin diintiinaas oo diintiina adduunyaha uga tegina nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay fitan baa imanaysa ka qiطci leyli mudlim yusbixu rajulu fiiha muumina wayumsi kaafira uu ninkii habeenkii waa bariistay isagoo muslimi ninkii habeenkii galabaystay isagoo waxa weeyaan yani waxa weeyaan mu'mina uu waa berisanayo isagoo gaal ah kii aroortii waa berisay isagoo gaalna waxa weeyaan galabaysanayo isagoo muslima yani siduu u taqalabayo qofku isu bedbedelayo ay fitankaasi kolba dhinac ugu rogayso nebigu wuxu uhi yabiicu diinahu bicaradi min addunya qaliil dadka qaarkood diintiisii wuxuu siisanayaa shilimaan yani waxa weeyaan adduunye shilimaan adduunye kamida oo uskaga ayuu diintiisii siisanaya ku weydaarsanaya ah, marka fitanku waxay keeneen qofki inuu diintiisii intuu ka tago uga tago shilimaan yar yar oo waxa weeyaan uskaga adduunye kamida marka wuxuu leeyahy war diintii miya adduunyaha uga tegina wabdulaa duunahu arwaaxakuma haddii ay sheekadu adkaato oo ay xaaladdu idinku adkaato ay sukin taagto in laydin laayo oo addi- in la in haddii diinta a haysataan laydin laayo oo birta laydinka aslo haddii aa waxa weeyaan ka tagtaanna laydin daayo ku dhego oo arwaaxdiina ku- u bixiya fakayfa bidunyaakumaa adduunyadiinana dee maxaa arwaaxdii baan idin leeyahay bixiyabe maxay adduunyana mooday fainahu bu uri sheekhu laa yanfacu khayr ma laha laa yanfacu waxba tari maayo khayrun khayr oo bacdahu uu ka dambeeyo alkhuluudu fi naari in naar lagu waaraa soo saama Ah. badha- ba- badhaadhe iyo raynrayn iyo farxad naar lagu waarayaa ka dambayso waxba sheegi mayso sidaa awgeed gaaladu dhammaan wax allaale wixii ay adduunka ku haysteen ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay nusuusta sharcigana kusoo arortay gaaladu inay adduunyadu janno u tahay aakhirana jeel u tahay nebigu waa ka yidhi addunya sijnu lmu'min wa janat lkaafir qur-aankana waxaa kusoo aroortay yani waxa weeyaan qadimna ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura waxaa kusoo aroortay inaanay xadi iyo nasiib ku lahayn yani waxa weyaan aakhiro inaanay waxba ku lahayn aakhiro waxba u oolin oo adduunyada waxa weeyaan iyagu balaadhahoodu uu yahay mid gaalaa waxaa leelo yahuudiya ayaa xaafid ibnu xajar u yimi oo iska baahan oo iska tabaalaysan oo jisyada laga qaado markaasuu yihi xaafid ibnu xajarow nebigiinu wuxuu yihi addunya sijnu lmu'min wa janat lkaafir adduunyadu qofka muslimkaana jeel bay u tahay aakh- kaafirkana jannay u tahay warniyahow adiguna waa adiga nicmadaa ku sugan dee ibnu xajarna yani nin laban buu ahaa caalim ummaddu qadarisana waa ahaa adna oo adiga nimcada aad ku suganta aad aragto niyow ana ana gaal baan ahoo jannadaa la sheegaya waxba kamaan arage dee waa adiga arkaya xaaladayda iyo tabaala ay haystay iyo in jisye layga qaaday iyo in maaragtay aan aan waxa weeyaan daawa ku wado ya inaan sagaxa ku wado adiga arkaya marka jannadaan ku jiraani maxay tahay buu ku yidhi soo ishkaal maaha addunya sijnu lmumin wa janat lkaafir jannadu xadiiskii nabi sheegay een anigu ku jiro ninkayga sidan u eegi maxay tahay xaafid ibnu xajar ishkaalkaas sidii uga jawaabay bal u fiirsan wuxuu yidhi marka laguu eego aakhiro ilaahay wuxuu kuu diyaariye cadaabahee kaa horeeya tan baa janno kuu noqonaysa adada ku jirto ana marka lay eego haddaan tawxiidka iyo islaamnimadaa ku dhinto waxa iga horeeya ilaahay ii diyaariyey tani jeel bay noqonaysaa ee wanaaga warkiisi waa baabay sooma ninkaas xaafid ibnu xajar jawaabtaa uu bixiyey bal nebi maxamed ka dhegeysa sala allahu alay wasalam rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi xadiiska anas wariyey ee saxiix muslim ku sugan yu'taa biancami ahli dunya min ahli nnaar waxaa la keenayaa dadka kii ugu hodansanaa dadka naarta galay kii ugu hodansanaa ee ugu adduunyo badnaa ee ugu qanisanaa ee dadku ay faraha ku fiqi jireen ayaa la keenaya fa yusbaqu fi nnaari sabqa hal mar baa jahanamo inta saa loo geliya laga soo saaraya fayuqaalu lahu waxaa la odhanayaa hal ra'ayta naciiman qatu weligaa intaad soo noolayd nimciyo wanaag ma aragtay hal mar rabbika khayrun qatu wax khayr ah oo aad bal wanaagiisa sheegtaa ma ku soo maray fayaqulu waxaan laa yaa rabbi weligay maan arag wax wanaaga wa ancamu ahli dunya kii adduunyada dadka ugu waxa weeyaan fiicnaa ee waxa weeyaan ugu adduunyada badnaa ee ugu labnaa ee markii adduunyada la joogay dadku dabay qixi jireen dabay yaaci jireen ay tamani jireen ayaa markuu naar ee- ee ahlu naarka kamid a ayaa marka jahanamada saa mar loo geliyaa la odhanaya wax khayr oo ka horeeya maku soo maray rasuulaa may wuxuu ku iloobay waxa waxa uu arkay cadaaba ayuu wixiiba ku iloobay fayaqulu waxaa laga lam a- laa maya lam ara khayran qatu weligay khayr ma arag walam yan rabbii naciimun qatu galladina weligay may soo marin wayutaa biatcasi ahli dunya min ahli janna waxaa la keenayaa nin ahlu janna kamid a oo dadkii adduunyada ugu liitay ee ugu faqiirsanaa ee ugu tabaalaysnaa ee dadku ay indhaa ka lalin jireen ee aan hadalkooda la dhegaysan jirin ee la tunjirexsan jiray kamid a ma aragtaas kuulagu buri albaabada yani law law law yani waxa haddii albaabada way soo taaga albaabada waa laga celinaya walaw aqsama cala allahi laa darahu mid noocaasaa la keenaya marka la keeno ayaa fa yusbaqu sabqatan fi ljanna jannada mar la inta la geliyo ayaa laga soo saaraya fayuqaalu lahu waxaa la odhanaya hal mar rab hal mar rabbika bu'sun qatu weligaa dhib maku soo marto iyo leelleel hal ra'ayta shaqaan qatu weligaa xumaan iyo rafaad iyo tacab ma aragta fayaqul wuxuu laa lam yamura bi bu'sun qatu walam ara shaqaan qatu dhib iyo belaatoonna ma arag muxuu ku iloobay wuxuu soo maray jannaduu ku iloobay marka xaafid ibn xajar warkiisii saw sidaa uu sheegay maha marka waa halkuu sheeku leeyahay fainahu laa yanfacu waxba tari maayo khayru khayr oo bacdahu uu ka dambeeya alkhuluudu fi naari jahanamo kuwaarideeda walaa yaduru dhimi maayo dayiirun dhibaata waxba ku yeeli mayso oo bacdahu way ka dambaysa alkhuluudu fi ljanati janno inaad ku warta ninka janno la siiyey maxaa ka maqan maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar oo wax kastaa yaallaan ilaa sheekhu wuxuu u tilmaamayaa carruurtiisii diinta islaamka oo laga tagaa inay gaalnimo tahay diinta ilaahay aqbalayaana inay iyada tahay sababta uu leeyahay ugu gows gowska ku qaninanahay saa tahay wuxuu yidhi waman yabtaqi ninka ka doona hayra alislaami ama ka dhigta hayr alislaami islaamka waxaan ahayn diinan dhaqan ka dhigta iyo wuxuu ilaahay ku caabudo falan yuqbala minhu laga aqbali maayo ilahay waxba ku fali maayo waayo shareecadii nebiga sala allahu alayh wasalam markay soo degtay nebi maxamed la soo diray waxaa la nasakhay sharaaicii ka horreeyey oo dhan diintiisana waxaa laga dhigay diin waajib ku ah dadka oo dhan diintay doonaan ha haystaana inay tiisa qaataan yuhuud iyo nasaara iyo waxa weeyaan kuwa lamidka waajib waxaa ku ah markii nebi maxamed soo baxay inay nebi maxamed raacaan diimahoodina waa la nasakhay ya ayuha annaasu inii rasuul llahi ilaykum jamiican soo maha wakaa ilahay waxau ilahay tilmaamay man yabtagi hayr alislaami diinan falan yuqbala minhu diinihii ka horreeyo o dhan waa nasakday waa diin baaqiya khasaa'isteeda waxaa kamid a saddex khasaa'is bay leedahay shareecada nebiga u fiirsa saddexa khasaa'is waa diin caam ah oo jin iyo insi iyo waxa weeyaan dadka oo dhan waajib ay tahay inay qaataan waa diin baaqi ah oo aan la nasakhaynin waa diin shaamila oo wax ka maqani aanu jirin diimihii nabiga diintiisa ka horreeyey sala allahu alayh wasalam ilaahay soo dejiyey iyo ambiyadii lasoo diray waxay ahaayeen kuwo reetalkood loo diro diinta ay loo lagu soo dejiyeyna ay gaar u tahay dadkaas nebigu muxuu uhi ucطitu khamsan lam yucطahuna axadu qabli shan baa laygu khasisay cid iga horreysay aan la siinin waxaa ka mid ah wabucistu ila annaasi kaafa wa kana nabiyu yubcasu ilaa qowmin khaasa waxaa lay diray dadka dhammaantood ambiyadii iga horreysayna nebi walba waxaa loo diray tolki oo qura qur-aanka maxaa ku yaala wa ilaa caadin akhaahum esh hudan wa ilaa hamuuda akhaahum saalixan wahaa kada nabi llaahi nuux reetolki baa loo diray wahaa kada lakin diinta nebiga alayh isalaatu wasalaam waa diin shaamila wax ka maqani aanu jirin waa diin saalixa likuli zamanin wa makaan waa diin caama oo aan cid ku khaas ahayna madow iyo cadaan iyo jin iyo insiba ciddii maalintii nebi maxamed la soo saaray ilaa inta qiyaama u dhacayo waajib ka ah liyundirakum bihi waman balaq waa diin baaqi oo laa yunsak aan la nasakhaynin hadihi khasaa'isuha shareecada nebiga alayh isalaatu wasalaam ayib ilahi wuxu uhi falan waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati wa huwa isagu fi laakhirati aakhirana min alkhaasiriina buu ka mid yahay kuwa khasaare khasaare dhabta sheekhu wuxuu uhi fain mutuma haddaad ku dhimataan calaa hada diin diinta alladii kaasoo istafaahu llahu ilaahay u idiin doortay wakhtaara u idiin doortay وxarma uu xarimay maa siwaahu wixii ka soo haray diimaana in markii nebi maxamed la soo saaray kadib lagu caabudo uu xarimay faarjuu waxaan rajaynaya bal hadalkaa u fiirsada ikhwaani faarjuu waxaan rajaynayaa an naltaqiya inaynu kulanno inaynu ku kulanno xayثu laa nakhaafu furqa meel kala tag aanaynu ka baqanaynin adduunyada miyaa lays ag joogaya lagu waaraya sidaa ya maya qofku cidduu jecel yahay ama isagaa ka tegaya oo ka horeynaya o dhimanaya ama iyagaa ka tegaya oo ka horeynaya marka wuxuu leeyahay haddii aad rabtaan inaynu nolol aanaynu weligeynba kala tegin aynu isugu nimaadno diinta horta ilkaa ku qaniina ku dhinta haddii taasi dhacdo tawxiidka aad ku dhimataan iyo islaamnimada waxaan rajaynayaa inaynu ku kulanno meel aan lagu kala tegaynin walaa natawaqahu faarju waxaan rajaynayaa an naltaqiya inaynu ku kulanno xayثu laa nakhaafu furqatan meel kala tag aanaynu ka baqanaynin wala natawaqacu aanaynu sugaynin isaalatan guuritaan in la kala guurona aanaynu sulayn sugaynin wayaclam allahu ilaahay waa ogiyey tacaala koreeye shawqii kalgacaylka ilaa dalika arrinta aan- aan jecelahay iyo xirsi caleyhi dadaalka aan ku dadaalayana ilaahay waa ogyahay kamaa yaclamu ilaahay siduu og yahay ishfaaqii turidda aan idinka turayo min an tazilla biaxadihi biaxadikumaa inay midkiin la simbiriirxato qadamun gomadi oo midkiin uu bayro aw tacdila bihi ama ay leexiso oo xaqa ay ka leexiso fitnatun mid wax fitnaysa ay leexiso waayo fitanku qofka xaqa way ka sarfiyaan soo ma saasaa fitan loogu bixiye fayaxilla calayhi dabadeedna markuu xaqii ka tago ama fitni yani waxa weeyaan lumiso fayaxilla calayhi uu ku soo dego min sakhat illahi tacaala ilaahay cadhadiisa uu ka- uu ku- uu kaga soo dego maa yuxiluhu wax dejiya daaral bawaari daarta waxa weeyaan hooga geliya oo jahanamo ah wayuujibu lahu u waajibiye isaga alkhuluuda fi naari naar ku haro falaa yaltaqi oo dabadeedna uu la kulmi waayo maca almu'miniina dadkii mu'miniinta oo min salafihi dadkiisii ka hore hore ka mid a walaa yanfacuhu u anfici waayo asaalixuuna kuwa wanaagsanaa oo min aabaa'ihi aabbayaashii ka midna u anfici waayo oo wuxuu leeyahay sheekhu haddii ay fitna xaqa idinka suuliso oo ka tagtaan ama midkiin uu waddadaa ka bayro ogaada nimanyo waxa idinku dhici doonta cadhada ilaahay wax aa ku gashaan naarta jahanama oo ay idinku wa- aa waxa weeyaan idinku waajibto inaad naar ku waartaan oo oo ay sa- oo sababta inaad dadkii hore saalixiinta talkiin ahaa aad la kulmi weydaan dadka saalixiinta ee qaraabadiinaana ducadiinu idin anfici ma ducadooda idin anfici maysa markaas waayo dee gaalnima u baxdeen marka taasaan ka baqaya walaa yanfacu waa yanfici waayaan asaalixuuna kuwii wanaagsanaayo min aabaa'ihi aabbayaashii kamidii ay waxba u tari kari waayaan yowma laa yugni maalin aanu waxba u taraynin waalidun waalidin ca- mid wax dhalay can waladii ku dhalay aanu waxba u taraynin walaa mawluudun mid la dhalina huwa jaazin mid ka difaacaya ama waxa weeyaan ka eh, hor istaagaya can waalidihi waalidkiisa mid ka hor istaagaya aanu ahayn shay-an shayna ina wacd allahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqun xaq weeye falaa taguranakum alxayaaةu اdunya adduunya yaana idin dagin walaa yaguranakum yaanu idinku dagin bilaahi ilaahay algaruur mid wax daga yaanu idinku dagin waxyaabo badanoo dadka kadsiiyaa jire waxaa dadka kadsiiyaa yaanay ilaahay idinku dirin war haddama garat waayahay sheekhu halkan wuxuu ka tilmaamayaa inay yani waxa weeyaan sugnaanshaha diinta ay ku sugnaadaan ay sababaysa inay jannada isugu tagaan ilahina qur-aanka wuxuu ku yuri waladiina aamanuu watabacathm duriyathm biiimaani dadkii iimaanka laga helay awlaadood iyo duriyadoodina iimaanki iyo salaax iyo wanaagga ay ku raacday alxaqna bihim duriyatahum in meel la isugu geynayo oo ay jannadooda gelayaan oo farxadda halkaa ku wada qaadanayaan bu ilahay sheegay marka sheekhu wuxuu leeyahay sababtaa ilaaliya si aynu isugu nimaadno oo ha ka leexanina haddaa ka leexataan jahanamana waydin ku waari saalixiintii ehelkiina kamid ahana waydin isa seegi maalin aan ilma waalidna ilmihiisa waxba u qaban karin ilmana waladkiisa waxba u qa- eh, ilmana aabihii waxba aan u qaban karin ama waalidkii hooyadii iyo aabbi aan waxba u tari karin oo nin walba nafta xaqiiqadiisu ay tahay nafsi nafsi ah waa marka qiyaamaha la isugu yimaado dadka dadkii ugu sharaf badnaaya ambiyadii ilaahay ah ayaa waxay leeyihin allahuma salim salim ah maalintaasi intaanay imano xaaladdu adkaanin maanta haddii adduunyo la isugu gargaarayo oo laisgarab yani waxa la isgarabsanayo maalinta noocaasi intaanay imanin kasii gaashaan qaato oo wixii maalintaa lagu jabaha samaynina ee ka dheeraada wixii lagu liibaanana sameeya oo tawxiidka in lagu adkaada waxay culimadu yidhahdeen ilaahay muxuu u sheegay maalintaa waalid iyo waladtoonna inaanay waxba isu tarayn waalidkuna ilmihiisa waxba u tarayn waladkuna aabihii aan waxba u tarayn culimadu waxay dhahan waxaa gaar loogu sheegay labadan kooxood wa- ee awlaaddii iyo aabaya iyo een, aabbayaashood loo sheegay ama loo carab dhabay waa labada dadka isugu jecel walad aabbuhu wuxuu ugu jecel yahay awlaaddiisa awlaadduna waxay jecel yihiin dad ugu jecel yihiin waalidkooda ilaahay wuxuu sheegayaa kuwii dad isugu jeclaa maalintaa inaan waxba isu taraynin dee ku ka fogna warkiidaa marka ilahay wuxuu leeyahay wacdigiisu waa dhabe iyo wixii ilaahay u ballan qaaday waa dhab saalixiin wuxuu u ballan qaadana waa dhab ahlulkufri walilxaad wuxuu u ballan qaadana waa dhab midna bal midna midna baaqan maayo ilahay wuxuu leeyahay xaqa waxyaabaha dadka ka sarfiya buu ilahay sheegaya waxyaabaha dadka xaqa ka sarfiya oo keena inuu qofku wadadii toosneed ka bayro adduunya uga horeysa iyo ziinadeeda iyo inuu raacraaco saa uga doolaya wuxu uhi falaa taguranakum alxayaatu اdunyaa yaana addunya idin dagin adduunyo yaana idin dagin gebigeedaba qaraara la yidhaha dadka way dagtaa marka waxay sababtaa dagniinkaas inuu qofka cibaadadii ka tago salaaxii iloobo cibaadadii ka gaabiyo yani iyada ku mashquulo uu ka daba dhaco waxaanu nebigu ku tilmaamay adduunyada ilahayna ku tilmaamay wax liita inay tahay lahawan walacib buu ilahay ku tilmaamay nebiguna wuxuu sheegay inay adduunyadu ka liidato neef baktiyey oo waxa weeyaan baktiga inay ilaahay adduunyada agtiisa kaga liidato oo adduunyadu kasii liidato oo neefkaasi dhaamo nebigu wuxuu ku sheegay adduunyadu ilaahay agtiisa inaanay la- qiimo ahaan u dhigmin ama la sinnayn garab kaneeco garab kaneeco intuu leegi kaneeco dhami maxay miisaan leedahay garabkeeda ayaa ilaahay agtiisa ka fiican ama dhaama ama laga jecel yahay yani waxa ama ka qiimo badan adduunyada ilah wuxuu leeyay falaa taguranakum alxayaat addunya ilahay quraanka wuxuu ku uhi zuyina linaasi xub الshahwaati min الnisaءi wاlbaniina wاlqanaطiir اlmuqandarati min الdahabi wاlfidati wاlkhayl اlmusawamati wاlancaami wاlxarsi intuu ilahay halkaa ku sheega dadka addunya aakhira ka mashquulsan dahab iyo fido tijaaro yani waxa weeyaan xoolo la kala rogrogo awlaad dumar iyo waxa weeyaan fitankooda intaasaa dadka aakhira ka mashquulsan ilahi wuxu uhi walaa yaquranakum billahi algaruur ilaahay mid daga ayaanu idinku dagin culimadu waxay ku fasireen shaydaanka waa lagu fasiray insaanka laftiisu dadka wuu dagaa adduunyadu dadka way dagtaa saa ogeed baa waxa uu yihi saciid ibnu jubayr garuurkiiyo dagnaanta waxaa ka mid a an tacmala bilmacsiya watatamana almakfira inaad macsiyo samayso oo aad ilaahayna naxariistiisa iska ididiilaysato adoon asbaabtii makfirada qaadanaynin guruurkay ka mid tahay buuri saciid ibnu jubayr sida tabari uu ku sheegay tafsiirka wuxu uhi sheekhu watanqasimu waxay u qaybsantaa wasiyatii wasiyadayda iyo dardaarankayga lakumaa labadiina aan idiin dardaarmaya qismayni laba qaybood bay u qaybsantaa faqismun qismi faqismun qismi fima yalzamu min amr min amri shariica qaybta hore waxay ku sugantahay fima yalzamu oo min amri shariica waxa idinku waajibay shar- sharci ahaan idinku waajibay diinta laydinka doonayay inaad samaysaan ubayinu lakumaa waan idiin caddayni minhu umuurtaa shareecada maa yajibu macrifatuhu ubayinu lakumaa waan idiin caddayn minhu xaalaha umuurtaa shareecada ka mid yahay maa yajibu macrifatuhu wixii ay idinku waajibtaa inaad garataan wayakunu fiihi tanbiihun waxaa kaloo ku sugan wayakunu fiihi waxaa kaloo ku sugan tanbiihun baraarujin calaa maa bacdahu aan idinku baraarujinayo waxa ka dambeeyana sheekh wuxuu ley halkan qismi wasiyada laba qaybood bay u qaybsataa labada qaybood oo wasiyadayda dardaaranka aan u qeybiyey waxa weeyaan qaybta hore waa wixii idinkiiyo ilaahay idinka dhexeeya oo waajib sharcigu idin saaray oo inaad samaysaan laydinka baahan yahay ah oo takaaliif ilaahay uu idinku waajibiyey ah salaadii baa kamid a tawxiidkii baa kamid a xajkii eh, soomkii baa kamid a zakadii baa kamid a xajkii baa kamid a silatlaraxaam baa kamid a yani waajibaadka ilaahay uu du- birulwaalideyn baa kamid a waajibaadka ilaahay uu idin saaray qaybtaa qayb baan ka dhigaya oo de maadaamay gaarayaan xadkii ay ku waajibi lahayd waajibaadku waa in loo sheegaa wixii ku waajibhaa sooma ha qaybtaa wixii idinkaga waajiba waan idin caddayn inta kale aanan idiin sheeginna waan idinku tambihin oo waxyaabaha ku garataan baan idiin tilmaamay wa qismun qismina fima yajibu an takuna caleyhi waxay ku saabsantahay fima yajibu wixii ku waajiba wixii waajib ay tahay an takuna caleyhi inaad ku sugnaataan oo min amri dunyaakuma amarka min amri dunyaakuma du- adduunyadiina amarkeeda kamid ah watajriyaani caleyhi baynakuma labadiinuna aad ku wada dhaqmaysaan wixii idinku adduunyadiina aad dadka kula dhaqmaysaan dadka kale maxaa kula dhaqmaysaan idinku se walaal ahaan maxaa ku wada dhaqmaysaan taana waa qaybta labaad wuxuu uhi faama alqismu lawlu qaybta koobaad miya faaliimaanu billaahi shayga ugu horeeya umuurta shareecada ka mid ah ee ilaahay idinku waajibiya takaaliifta idin saaran kamidi aliimaanu billahi caza wajala inaa ilaahay rumaysaan weeye wamalaa'ikati malaa'igtiisa iyo kutubihi kutubtiisa iyo rusulihi rusushiisa iyo watasdiiqu inaad rumaysaan bisharaaicii diintii ilaahay uu soo dejiyey sharaaicdii sharaa'icdii ilaahay uu soo dejiyey iyo axkaamtii ilaahay uu soo dejiyey fainahu arintu fainahu wa fainahu arrintu waxay tahay laa yanfacu anfici maayo maca alikhlaali dhimitaanka aad dhintaan bishayin shay oo min daalika kuwaa kamida dhimidda aad dhintaan ee la imaan weydaan camalun camal anfici maayo haddaa ilaahay rumayn weydaan ama malaa'igtiisa rumayn weydaan ama kutubtiisa iyo rusushiisa rumayn weydaan ama qadarka iyo khayrkiisa iyo sharkiisuba inay ilahay xaggiisa ka ahaadaan rumayn weydaan arkaanta iimaanka haddaad rumayn weydaan arkaanta islaamka aad rumayn weydaan dee camalka aad samaynaysaan biyo coldaanshay weeye soo saama qofka ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa beeniya ama mid kamida beeniya ama mid arkaan arkaanta islaamka kamida beeniya ka kufriya shareecadu dhammaanteed uu ka kufriya sidaa ogadee sheekhu wuxuu leeyahay haddaad sidaa yeeli weydaan camalka aad samaynaysaan biyo coldhaanshay weeye waxba kama jiraan xaqiiqina fainahu arrintu waxay tahay laa yanfacu anfici maayo maca aliklaali burinta aad burisaan iyo dhimitaanka aad dhintaan bishayin shay oo min daalika kaa kamida ke iimaanka arkaanta iimaanka iyo arkaanta islaamka kamida camalan camal anfici maayo marka rumeeya soo saa maaha ilahay qur-aanka wuxuu inagu faray in- in ilaahay la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo malaaigta la rumeeyo qadarka khayrkiiyo shirkiisa la rumeeyo a sharciga iyo uu rasuulku la yimi loo hogaansamo saasuu ilahay waajib inagaga inagaga dhigay taas horta waa laga maarmaan buu leeyahy jibriil markuu nabiga u yimi sal allahu alayh wasalam uu ku yihi akhbirnii can islaam nabigu wuxuu yihi islaamku waa inaad qirtaan tashhad an laa ilaha illa allah wa ana maxameda rasuulu llah wa iqaamu salaa wa iitaau zakaa wa sawmi ramadaana wa xaji lbeyti man istataca ilayhi sabiila shantii rukniya arkaantii islaamku sheegay soo ma markuu ku yihi iimaanka iga warrana muxuu ku yihi an tuumina billahi وmalaa'ikatih وkutubihi وrasulihi واlyوم الآkhir وtuumina bاlqadri khayri wa shari markaas shanta iyo lixdaasi shanta arkaanulislaamka iyo lixda arkaan iimaanka daruuri weeye inuu qofka rumeeyo qofka rumeyn waayo mid kamida beeniyaana gaal weeye daliilkeeduna waxay tahay ilahi wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi وrasuulihi wاlkitaabi aladi nazla calى rasuulihi wاlkitaabi aladi anzla min qabl dadkii iimaanka laga helo ilaahay rumeeya ilahay inuu jiro sifaad wan wanaagsan leeyahay asnaaf fiican leeyahay cibaadada isagu xaqu leeyahay kelidii in la caabudaa waajib tahay cid kas kaloo ka soo hadhay cibaadadeedu gaalnimo ay tahay cid kastoo soo hadhay ilahay laga la- aan ilahay aynoo la caabudo waxaa lagu caabudaa bail iyo gaalnimo laa ilaha illa allah macneedu waa saas laa macbuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo oo cibaadada mutaysatay oo iyadu xaq u leh ilahay baa jira bes wixii ka soo harayba ee la caabudo adduunka waxyaaba badan baa lagu caabudaa maanta aynu gudduu joogno dad baa timahooda caabuda dad baa yani xayawaan caabuda a dadka qaar baa ay caabuda dadka qaar baa waxay caabudaan bakar lood ay caabudaan dadka qaarkood dad bay caabudaan dadka qaarkood dhagxaan bay caabudaan dadka qaarkood iyagaa is caabudaa qaarkoodba qaar kale caabudaan marka ilahay cidaan ahayn waa badan yihin waxa adduunka lagu caabuda laakiin dhammaantood gaalnimaa lagu caabudaya ilahay lakin xaq baa lagu caabudaya dalika biana allaha huwa alxaq wa ana ma yadcuuna min dunihi bailu ayib kadalika ilahi wuxuu yihi aaminuu billahi warasuulih rasuulkiisna rumey rasuulkiisa waa la rumaynayaa o waxaa lagu ru- diintuu la yimi isagaa la rumaynaya inuu xaq yahay rasuulki ilahina iyo addoonkiisina iyo wuxuu la yimina xaq yahay wlkitaab aladi nazla min qabl wlkitaab aladi nazla calى rasuulih iyo kitaabkii nebiga lagu soo dejiye inaad rumaysaa diintiisii wlkitaab aladi anzla min qabl kutubtiisa ee ka horeysa lasoo dejiyena waa inaad rumaysaa ilahay wuxuu yihi waman yakfur ninka ka gaaloobo bilahi ilahay ka gaaloobo iyo wamalaa'ikatihi iyo warusulihi iyo wاlywm اlآkhir faqad dala dalaala mubiina baadi cad bulmayu ilahay yihi tii buu uga digaya marka waxaa kaluu yihi waxaan idin dardaarmayaa watamasuki inaad qabsataan bikitaab illahi tacaala wtamasuki inaad qabsataan bikitaab illahi tacaala jaddu kitaabka ilahay inaad qabsataan tacaala ilahay sarre jadduhu sharaftiisu ilahay sarraysa waa inay isagana ku dhegtaan oo diin ka dhigataan oo isaga ku dhaqantaan sidaa ogeed baa ilaahay faray in aynu u xukun doonano oo ku kala baxno oo rumayno oo ku camal falno ku cibaadaysano wlmusaabarati iyo in loo adkaysto calaa xifdihi kitaabka qur-aanka xifdinta la xifdinaayo ee la xif- kurka laga qabanayo iyo tilaawati akrintiisa ilahay dadyaga muminiinta wuxuu ku amaanay inay qur-aanka akrinayaan aladiina aataynahum lkitaaba esh yatluunahu xaqa tilaawatihi yani yatabicuunahu xaqa tibaacihi siduu yahay bay ugu dhaqmayaan siduu yahay bay u akrinayaan wlmuwaadabati iyo ina qur-aankana in akrintiisa ajar badan baa laga helaa oo nebigu waa ka sheegay xaraf kastoo qur-aanka kamid in toban ajar laga helayo oo aliflaamiin saddexdaa xaraf qofka akriyaa soddon ajar u helaya xaggaad ka keenaysa hadal intaasoo ajara laga hela miyaad aragta waana kalaamkii ilaahay ilahay agtiisaanu ka yimi waana sifa min sifaat illahi wlmusaabaratu calaa xifdihi wa tilaawatihi in lagu sabro xifdigiisa iyo tilaawadiisa sidaa ogeedda nabigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam qofka qur-aanka akrinaya isagoo xariif ku ah inuu lama la nac yahay oo la yani waxa weeyaan ma malaa'igta kuwooda waxa weeyaan baraarada waxa weeyaan wanaagsan qofka uu qur-aanku ku adag yahayna ee quraankii la daalaadhacaya jecel inuu bartaana inuu laba ajar leeyahy aladi yaqra aladi yaqra'u اlqur'aana wahuwa maahirun bihi isagoo ku caarifayu nebigu alay slatu asalaam maca safarati اlkiraami اlbarar malaa'ig wanaagsan oo sharafna ayuu la codaya wاladii yaqra'u اlqur'aana wayatatactacu fiihi qofka qur-aanka akrinaaya ee la daalaadhacaya ee uu qur-aanku ku adeg yahay ee kicinaya ku dadaalaya lahu ajraani buu nabig alay slatu slam laba ajar buu leeyahy wlmuwaadabatu iyo in la laasimo in la laasimo cala atafakuri fii macaanihi inaad macnaha qur-aanka ka fikirto iyo wa aayaatihi aayaadkiisa inaad ka firto ka fikirto macnahay sheegayaan iyo aayaadka kawniga uu tilmaamayo bal inaad hadda maskaxdeeda ku rogrogto oo aad tadabur ku samayso kitaabun anzalnaahu kitaabun mubaarakun anzalnahu li kitaabun mubaarakun anzalnahu ish wa hada kitaabun mubaarakun anzalnaahu liyadabbaru aayaati ilahay wuxu uri waa kitaab barakaysan kaanu idiin soo dejinay waxaana laydinku soo dejiyey inaa aayaadkiisa tadabbur ku samaysaan oo macnahooda dhuuxdaan oo aad ka fikirtaan wuxuu sheegayo iyo walimtithaali in loo hogaansamo liawaamirihi baan idin faraya qur-aanku wuxuu idin faraya inaad u hoggaansataan iyo walintihaai inaad ka tagtaan can nawaahihi qur-aanka wuxuu idin diidayo iyo wazawaajiri iyo wuxuu idinka reebay sawar cad ma ruwiya can nabiyi sal la alay sl nabiga waxaa laga wariyey an qaala inuu yidhi taraktu fiikum dhexdiina waxaan kaga tegey maa in tamasaktum shay haddii aad qabsataan bihi isaga lan tadiluu bacdi dabada aan idin hallaabaynin kitaab allahi tacaala kitaabkaygii kitaabka ilaahay weeye iyo wa sunati kitaabka qur-aanka iyo sunadayda caduu calayha binawaajid ku qaliina goos dambeedyada xadiidkan culimadu sixadiisa waxbay ka sheegaan oo way ka hadlaan laakiin axaadiis baa ku soo aroortay yani waxa weeyaan macnihiisa axaadiis baa ku soo aroortay macnihiisa oo nebigu sala allahu alay wasalam waxa u yihi sida muslim ku taalla wuxuu nebigu uhi ya ayuha naasu inamaa ana basharun yuushaku an yaatiini rasuulu rabbi bashar baan ahay buu nebigu alayh isalaatu wasalaam dabow idinkaa idinla mida laakiin waxaan idin dheerahay risaalada ilaahay ii soo dhiibay oo aan idinkaga fadli badanahay malagna ma ihi ilaahnimadana waxba kuma lihi taraktu fiikum haqalayni laba shay oo culculus baa dhexdiina kaga tegey kitaab allahi kitaabka ilaahay weeyaane qur-aanka fiihi lhudaa wanuuru hanuun iyo nuur baa ku sugan fiihi lhudaa wanuur hanuun ayaa ku sugan buuri nabigu alayh isalaatu wasalaam markaasuu nebigu ku dardaarmay isaga iyo waxa weeyaan iyo qabsashadiisa rasuulku sala allahu alay wasalam xadiiskii cirbad ibnu saariye wuxuu yihi calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiin cabduu calayha binawaaji sunadayda iyo kitaabka qur-aanka iyo hadyigii saxaabadeed iyo anigaan haystay goos dambeedka ku qaniina caduu calayha binawaajid wa iyaakum wamuxdathaati lumuur wixii diin ahee maanta aan jirin ee lasoo ddariyey diin laga dhigay iska jira faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala shay kastoo lasoo dariyey dabadeed oo diin laga dhigay waa baadi bidca xasanaa islaamka kuma jirto kulu dalaalatin fi naar dalaalo kastaana naarta kusugantay bu nabig alay slat slam marka taas ayaa waxa weeyaan uu sheekhu u dardaarmayaa caruurtiisii inay kitaabka iyo sunada ku dhagaan horena wuxuu ugu soo dardaarmay inay wadadii selafku ay maraan qaataan marka laysu geeyo waxay noqonaysaa war shareecada ku dhega sidii selafku u haysteenna u qaata kuna sabra wuxuu yihi sheekhu waqad nasaxa lana nabiyu sala allahu alayh wasalam nebi maxamed waa inoo nasteexeeyey oo wanaaggeenii o dhan buu inoo sheegay wa kaana wuxuu ahaa bilmu'miniina mu'miniintana raxiiman mid u naxariis badan وعalayhim iyagana mushfiqan u turid badan walahum iyagana naasixan u waano badan faacmala biwasiyatihi wasiyadiisii iyo dardaarankiisii ku camal fala oo ah kitaabkiiyo sunada in la qabsado yani saxaabada rasul sal ه sl hadyigoodi in lagu dhego waqbala min nusxihi naصixadana ka aqbala waafbitaa fii anfusikima naftiina waxaa ku sugtaan almaxabata lahu jacaylka aad nabiga jeceshihiin nafihina ku suga nimaan nabiga jeclayn iimaankiisa waxbaa ka siya qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum sida ogeed ba ilahay wuxuu yihi wاladiina aamanuu ashaddu xuban lilah dadka ilaahay rumeeyey ee shareecada qaatay ee muslimiin islaamnimadii ku sugan ayaa nebiga kalgacalka ay u hayaan boqol kiiba boqol ka badan yahay kuwa sheegatada ah qof haddaad doonto inaad qiyaasta inuu nebi maxamed jeceliy waxaad eegtaa camalkiisa inuu nebiga alayhi الsalaatu wasalaam wixii dadka uu faray u ku dhaqmaayo laakiin nin markuu doono ka laylinaya markuu doonana shareecada aan waxa weeyaan ku dhaqmaynin yani inuu maalin ama laba maalmood u idhaha nebi maxamed baan jecelo jacaylkiisa uu sheegto isagoo khilaafkii sunadiisa iyo diintiisa ku dhaqmaaya taasi waa sheke berele war ridaa iyo inaad ka raali noqotaan ku dhega bima jaءa bihi wixii nebiguu la yimina ka raali noqotaan ilah mxu i la tajidu qawma yuuminuuna biاllahi wاlywم اlآakhiri may falaa warabbika laa yuuminuuna at at xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa diintaada ay qaataan oo isla xukun tagaan oy ku raali noqdaan iimaankoodu dhab noqon maaya bu ilah yihi marka ku raali noqda wاlاqtidaءa bisunatihi sunadiisa ku dayda taasa iga dardaarana wاlinqiyaada lahu iyo inaa ku iyo inaa waxa weeyaan ku dayataan u hogaansataan wطaacata lixukmi iyana xukunkii ilaahay iyo rasuulkiisa ay xukumeen ay yeeshaan wاlxirsa iyoyna ku dalaashaan calىa macrifati sunatihi sunadiisa inaa barataan wa suluuki sabiilihi wadadiisii nebiga calayh الsalaatu wasalaam inaa martaan faina maxabatahu nebi maxamed kalgacaylkiisu iyo sunadiisa iyo wadadiisa in la qaata taqwiidu ilى اkhayri khayr bay ku hogaamin wa tunji waxay kaa badbaadin min alhalakati inaad halaagsanto iyo washari shar soo saama saa ogeed ba ilahi wuxu uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah yakfir lakum dunuubakum ilahay makfirada dunuub dembiyadaada inuu dhaafo camalkaagana kaa aqbala waxay ku xidhan tahay inaad nebiga jeclaato diintiisii iyo sunadiisii iyo hadigiisina ugu dhaqanto sidii u jireeyey isaga iyo saxaabadiisi waxay diin ka dhigteenna diin aad ka dhigato bidaca iyo shirkiga iyo gaalnimadana aad ka tagto sidaa ogeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay qofka waddadii rasuulka ka bayra iyo hadyigii saxaabadiisii abubakr iyo cumar iyo raggii ragaha uu ku terbiyeeyey ka baydha ee waddo kala qaada inuu jahanamo gelayo ilahi qur'anka ku tilmaamay waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic kayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa bu ilah yihi ninka diintii islaamka waxaan ahayn diin ka dhigta diinta islaamkana arkaanteedu waa saddex sheekh yani usuushay ku taagantahe waa saddex waa kitaabka iyo sunada iyo hadyigii salafkii iyo saxaabadii rasulka sal sl dadkii wanaagsanaa quruntii kheerka badnaa ay ku dheganaayeen nebigu ku tarbiyey ninka intaa ka taga bula wadadii muminiinta meelaan ahayn mara abibakr iyo cumar iyo saxaabadii rasuulka wadadoodii meelaan ahayn qaada nuwalihi ma tawallaa bu ilah yihi wuxuu qabsaday aanu u daynayna bal meeshuu kasoo hada dhaadhacaan oogna wanusrihi jahanama jahanamana waa gelinayna wasaat masiiran bu ilah yihi meel la gala iyada ugu liidata marka khatarteeday leedahay marka waa in diintaadu ay kugu qiimaysnaataa kitaabka rabbiga iyo sunada nebiga sala allahu alayh wasalam sunada nebigana waxa daruuriya inaad iska hubiso inay ansaxday oo ay nebiga ka sugan tahay waayo wax badan oo nebiga lagu been abuurtoon ka sugnayn baa jira rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa inaad kaga dayataa oo ugu dhaqantaa qaabkii saxaabadiisa iyo isaga iyo taabiciintii iyo quruntii mufadalkahayd iyo sanadkii ummaddan iyo a'imadii islaamka ay ugu dhaqmeen waanu sheegi doonaayo wuu ku xigsiin doonaa hadalkiisa markaa darsigana maanta halkaas ku joogaya subxaanaka allah bixamdika la ilah illa anta astaغfirka atub ilayk